bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيn ama bعd qala الإmam أbu عiisa التirmidiي raximh اllah taعalى bab ma jaءa fi الrajulayni yakunu أxaduhma asfla min اlآkhar fi اlma baabu bayaani maa kii caddayntiisii uu baab yahay jaa-a ku yimid fi rajulayni labada qof yakuunu axaduhumaa midkood uu ahaanayo asfala min alaakhari ka kale mid ka hooseeyo filmaa-i biyaha ayb oo yacnii laba nin oo nin biyuhu ay usoo hormarayaan ninka kalena uu ku xigo ee uu ka hooseeyo yacnii bictibaari biyaha marka la fiiriyo ayuu kaga hooseeyaa oo biyaha midkan ay kusoo horumarayaan hore ka dambey markaa u imaanayaan see loo kala xukumayaa marka dadkaas qaala xadahanaa qutaybatu qaala xadahanaa allaythu wahuwa bnu sacdin alfahmiyu can ibni shihaabi can curwata anahu xadatahu ana cabdاllahi bna الzubayr xadatahu ana rajula nin min alansaari ansaarta ka mid ah khaasama الzubayra zubayr ayuu la dooday cinda rasuuli اllahi sal ll ly slam nebiga agtiisa ayay u dood tageen fii shiraaji اlxarati xarada meesha dhagaxda madow ee biyo dhexdooda ku imaanayay kanaal oo xarada meesha dhagaxdeedu ay madowdahay kanaal biyo ah oo meeshaa dhexdeeda ahaaday allatii kaas oo yasquuna biha annakla geetimireedyada ay ku waraabinayeen ayay ku doodeen biyaha faqaala alansaariyu ansaarigii wuxuu yidhi sarrix ilmaa biyaha siidaa yamuru yacnii haso ha ku soo maraan biyaha iisoo daayo adiga ha ku soo maraan fa abaa calayhi waa diiday faاkhtasamuu way doodeen cinda rasuuli llahi sal ll ly slam faqaala rasuulu llahi sal ly slama lizubayri nabiga zubayr buu wuxuu ku yidhi isqi yaa zubayru zubayrow waraabso huma arsil ilmaaa biyahana dir oo daa ilaa jaarika deriskaaga u daa meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa biyaha ninkay kusoo hormaraan ayaa marka hore waraabsanayo oo beertiisa ku waraabsanayo dabadeed wuxuu u deynayaa ninka kale ayb markaana nebiga sala allahu calayh waali wasalama zubayrba wuxuu amrayaa uu leeyahay xaqaagii ka tag hawada oofsanin oo waxaad yeeshaa biyaha ninkan u daa markaad ka waraabto u daa biyaha wax kale oo biyo ah marka ha qaadanin oo ha haysanin faqadiba alansaariyu ninkii ansaariga waa xanaaqay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuul allow an kaana bna cammatika sidaan miyaad tiri lian kaana ninkani inuu yahay dartiis zubayr waayee ibna cammatika eedadaa inankeeda eedadaa yacnii inay dhashay zubayr eedadii baa dhashay nebigoo safiya binti cabdilmutalib ayaa dhashay markaa nebigu wuxuu ku yidhi ninkii intuu carooday sidan ma waxaad u yeeshay rasuul allow inuu ina eeddaha uu yahay fatalawana wajhu rasuuli llahi sal ll ly slam nebiga wejigiisii ayaa isbedelay uma qaala wuxuu yidhi waa carooday nebigu arrinkaa waa ka carooday yaa zubayru zubayrow isqi beerta waraabso uma axbis ilmaaa biyaha cesho xataa yarjica ilaa uu soo noqdo ila aljadri waaskada ama yacnii salka jadrigu waxaa weeyaan meelaha geedaha geedtimireedyada ama geedmiroodka waxaa loo sameeyaa waasko meesha yartaa ee markaa soo wareegsan wahay waxay taqriiban la eg tahay intaasoo kale marka wuxuu leeyahay biyaha marka intaad beertaadii waraabsato intaas oo kalena cesho ka dibsiin ninkan marka macnuhu waxay tahay markii hore zubayrow adiga xaqaagii ka tag bayba nebiga ka ahayd ee markan dambe ninkan markuu soo taagan yahay nebigu arkay ayuu wuxuu leeyahay xaqaagii dhammaystiro zubayrow xaqaagii waa maxay ilaa intaas meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa biyuhu markay kusoo hormaraan beerta hore xoogaa ilaa iyo anqowga wax la eg ama la eg waaskadoo kale intaasoo kale inuu haysan karo ayaa laga qaadanayaa beeruhuna isku mid maaha de shaygu waxyaabaha biyo badan u baahan oo biyahoodu aada u badnaanayaan kuwa biyo yaray u baahan yihiin hadba marka uun curfiga jiro ayay u noqonaysaa ayb ninkan marka waxaa lagu soo tilmaamay ana rajulan min alansaar min ansaari abaaleel wasfiga ansaarinimadana nifaaq waa ka fog yahay ninkaa marka inuusan gaal ahayn munaafiqna ahayn ayaa xadiidka uu tusaa oo ilaa haddii uu munaafiq yahay ansaari lama dheheen bal riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan aan filayaa bedri inuu ahaaba marka nin maahan islaamnimadiisu shaki ku jirtay nifaaq galay maaha haddana warkan uu sheegay an kaana bna camatika war sahlan maaha ee nebigu uu yidhi marka caraa ka keentay mana u qasdin inuu nebiga dhibo saasay culimmadu yidhaahdaan maunan u qasdin rasuulka salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi warkan inuu ku dhibo ulama qasdin ayb sidaasay u tawjiihiyaan culimada marka laysu soo duuduubo warku intaas un ayuu noqona ayb faqaala zubayru zubayr waxa uu yidhi wallaahi baan ku dhaartay inii anigu la axsabu waxaan malaynayaa nasalat hadihi alaayatu aayaddan inay soo degtay fii dalika arrinkaa falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum huma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayt ayb xadiidka waxaa laga qaadanaa marka oo kale ee qaadiga markay dadka u yimaadaan maslaxo iyo sulx inuu ku kala xallin karo ee marka hore xukunka inuusan u sheegin haddii uu doono marka wareebel waad xaqaagii ka tag waayahay waa ka tegi haddii laakiin ay diidan yihiin suluxa iyo maslaxada hadday diidan yihiin markaasuu xukunka rida maslaxadaasina ma aha wax diinta ka baxsan ma aha ayb qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasan qaala warawaa shucayb bnu abi xamsata can الzuhriyi can curwata bni الzubayr can الzubayr cabdillaahi kuma jiro walam yadkur fiihi can cabdillaahi bni zubayr ma sheegin qaala warawaahu cabdullaahi bnu wahbi can illeyth wayunusu can الzuhriyi can curwata can cabdillaahi bni الzubayr naxw alxadiidi اlأwal ayb marka ninkaa dee falta iyo zallo ka fakatay waay marka ee uunan nebigu inuu ku dhibo uunan ula qasdin ayb qaala baabu maa jaءa fi man yuctiqu mamaaliikahu cinda mowtihi walaysa lahu maalu gayruhum baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fii man yuctiqu qofka xoraynayo mamaaliikahu addoomihiisa cinda mowtihi dhimashadiisa agteeda walaysa lahu maalu gayruhum maal aan iyaga ahaynna ousa lahayn yani nin marka maal oo dhan addoomo ayuu ka leeyahay markaasuu kulligood wada xoreeyey markuu dhimo rabi maxaa laga yeelayaa marka waxaa laga yeelayaa waxay tahay maalkiisa thuluth ayuu xaq u leeyahay inuu ka dardaarmo u dardaarmo ku tasarufo wixii thuluth ka badan maxjuur waayo yuxjaru calayhi maa zaada cala thuluth wixii thuluth ka badan waa laga xajrina xadiidkuna intaasuu sheegi doonaa qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa xamaad bnu zayd can ayuba can abi qilaaba can abi lmuhallab abulmuhallab aljarmiyu camu abi qilaaba abu qilaabahan ka warinaya adeerkiisu ismuhu magaciisa waxaa leera camr cabdiraxmaan ibni mucaawiya waa la yidhi ibnu camrin waa lagu sheegay annadru waa la yidhi waqiila mucaawiya waa la yidhi inta magacyadiisu magaciisa waa laysku khilaafay can cimraana bni can cimraana bni xusayn ana rajula min alansaar nin ansaarta ka mid ah actaqa wuxuu xoreeyey sittata acbudin lix addoon acbud marka waxaa weeyaan waa jamcu qilow lix addoon ayuu xoreeyey lahu isaga uu lahaa cinda mowtihi dhimashadiisa agteeda walam yakun lahu maalun gayruhum maal aan iyaga ahaynna ma qabin fabalaga dalika anabiya sala allahu calayh waalihi wasalam arrintaa nebigay gaartay faqaala lahu wuxuu ku yidhi qowlan shadiidan hadal adag ayuu ku yidhi qaala wuxuu yidhi uma dacaahum waa u yeeray fajaza'ahum waa kala qeybiyey uma aqraca baynahum waa u qori tuuray fa actaqa thnayni laba ayuu xoreeyey wa araqa arbacatan afarna waa addoomeeyey marka labada la xoreeyey waa thuluth soo maha lix waxaa u thulutha labo thuluthkii ayuu qaatay marka intii maa zaada cala thuluthna waxba lagama soo qaadin qofku marka saddex meelood meeshaas unbuu leeyahay mar haddii uu jiran yahay jiro dhimasho looga cabsado ama uu dardaaran rabo qaala wafi lbaabi can abi hurayrata qala xadiidu cimrana bni xuseyn xadiidun xasanu صaxiix waqad ruwiya min gayri wajhin can cimrana bni xuseyn qaala wاlcamalu calى hada cinda bacdi ahli اlcilmi sidan weeyaan min asxaabi الnabiy sal ll ly slam wagayrihim marka min asxaabi الnabiyi hal nusko ayay kusoo aroortay wa huwa qowlu maliki washaaficiyi waaxmeda waisxaaq yarawna waxay arkayaan alqurcata qurcada fii hada kan iyo fii gayrihi addoommadan hadda lix waaye waa la wada xoreeyey kuwee marka xornimada ka faa-iideysan karo waa in qurco loo sameeyo si kale de nin nin uga xaq badan ma jiro waa in loo qori tuuro ayb wa amaa bacdu ahli lcilmi ahlu cilmiga qaarkood min ahli lkuufati wagayrihim abuu xaniifa iyo weeyaanoo kale falam yarow maynan arkin alqurcata qurcada oo ayaga sidoodaba yacnii qurcada ma qabaanba xanafiyadu oo waa diidaanoo waxay yidhaahdaan qorigaani xaq ma kala saari karo qorigan qorigan isaga miya caqli iyo tasawur le bay yidhaahdeen see u kala saari karaan laakiin hadda qurcadu saddex nebi baa ku dhaqmeen nebiyullaahi zakariya nebiyullaahi yuunus iyo nebi moxamed sal lla l slam nabiy llaahi zakariya waa ka alla dhahayo id yulquuna aqlaamahum ayhum yakfulu maryam wamaa kunta ladayhim id yakhtasimuun nabiy llaahi yuunusna fasaahama fakana min almudxadiin markii nibiriga badda uu koray oo doontii in dad laga dejiyey ay noqotay waa kii la qori tuuray ka saddexaadna waa nebiga sal ll l slam marka uu rabo inuu naagihiisa mid kamida safar u wato waa u qori tuuri jiray xadiidkii xadiidul ifki sida uu sheegayay ayb marka waxaasi wax marka waa iska ra'yi marka wax ictibaara ma leh hadday marka qori tuurkii diideen iyaga warkoodaasaa ra'yi ah marka nacam hadday qori tuurkii diideen maxay samaynayaan marka wa qaaluu waxay yidhaahdeen yuctaqu waa la xoraynayaa min kulli cabdin addoon kasto lixda ka mid ah athuluthu saddex meelood meelaa laga xoreynaya wayustascaa fii huluthay qiimatihi qiimadiisa saddex meelood labana istiscaa baa loo sameynaa istiscaa muxuu ahaa marka waa soo sheegnay soo shaqeeya la leeyahay intaas kale adiga iska bixi marka haddii la yidhaha thulu thulu thulu thulu thulu thulu mid xor noqonaya kuma jira markaas haddii laakiin loo qori tuura labaaba xornimo taama helayso ayb qaala waabulmuhallab ismuhu cabduraxmaan bni camrin aljarmiy wayuqaalu mucaawiyata bnu camrinna waa la yihahdaa qaala baabu maa jaءa fi man malaka daa raximin maxramin baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fii man malaka qofkii hanto oo milkiyo daa raximin mid qaraabanimo u saaxiiba maxramin oo weliba maxram ah qofkii maxramkiisa soo gato ama soo milkiyo wixii ku yimid oo sidaa marka addoon ma ugu noqonayaa mise maya qaala xadaثna cabdالlahi bn mucaawiyata aljumaxiyu wahuwa abu jacfar albasriyu qala xadaثna xamaad bnu slmta can qataadata can اlxasan can samura ana rasuula اllahi sal ll l slm qaal nabigu wuxuu yihi man malaka da raxmi maxrami fahuwa xurun qofkii soo milkiyo qof maxram u ah qofkaasi waa xor yacnii yactiqu calayhi waa ku xoroobaya isaga ku xorooba meeshaan marka imaamu shaafici wuxuu leeyahay maxramkan la sheegaayo waa al usuulu waalfuruucu ninku hadduu aabbihii ama hooyadiisu addoona soo gato ee hooyadaa iyo aabbahaa adiga addoon kuu noqon maayaano gadashadayba ku xoroobayaan gadashada aad gadatay bay ku xoroobayaan ilmo aad dhashay oo addoomaa haddaad soo gadatana bimujarad aad gadatay xor waaya banaan wiil iyo iyo waalidkiis iyo waalid iyo wiilkiis mays addoonsan karaan awowga iyo ayeyduna waa la mid laakiin wixii intaa ka soo haray shaafici isaga mayuu leeyahay ma ku xoroobayaan inuu isaga xoreeyo maahani ayb xadiidkan wuxuu leeyahay alimaamu tirmidi qaala hada xadiidu laa nacrifuhu musnadan isagoo musnada ma garanayno ilaa min xadiidi xamaad ibni salama xamaad ibnu salama keliyaa marfuuc ka dhigay yacni waxaan ujeedaa yaa musnad ka dhigay oo mawsuul ka dhigay ibnu xajar atalkhiisu lxabiirka wuxuu leeyahay warawaahu shucbatu can qataadata can ilxasan mursalan shucbana wuxuu wariyey isagoo mursal ah wa shucbatu axfadu min xamaad shucbana xamaad ibnu salama isaga ka xifdi badan haday labadooda iskhilaafeen falqowlu qowlu shucba shucbana xadiidka mursal buu ka dhigay cali bnu lmadinina wuxuu yihi huwa xadiidu munkar bukhaarina wuxuu yihi laa yasixu xadiid ansaxaya maba aha waxaa saxiix yeelay xadiidka ibnu xasmi iyo cabdulxaq ilishbiili iyo ibnulqaطaani alfaasi iyo iyo xaakim annaysaabuuri muta-akhiriintii waayo marka wax saxiix yeelay mutaqadimiintiina way daciifiyeen nasaa-i iyo tirmidi iyo cali bnu lmadini iyo a'imadii cilalkana waa daciifiyeen ayb isagoo min xadiidi ibni cumar uu soo arooray iyadana wahmi iyo qalad weeyaan sida uu sheegi doono tirmidi laftiisa qaala waqad rawaa bacduhm hada alxadiida can qataadata can اlxasan can cumara shaya min hada wax sidaan abay wariyeen qaala xadaanaa cuqbat bnu mukram alcamiyu albasriyu wagayru waaxidi qaluu xadaanaa moxamed bnu bakrin اlbursaaniyu wahuwa abu cuثmaan albasri can xamaad bni slma can qataada wacaasim اlأxwal wahuwa caasim ibnu sulaymaan can ilxasan can samura can الnabiy sal ll l slama qaal man malaka daa raxmin maxramin fahuwa xurun qaala alimaamu abu ciisa walaa naclamu ma ogin axadan qof dakara fi hada alxadiidi xadiidkan dhexdiisa ku sheegay caasiman اlaxwal yani can xamaad bni salama can qataadata wa caasimin اlaxwali ayb markaa wuxuu leey wax caasim sheegay can xamaad hayru moxamed bnu bakrin an xamaad bnu salama can qataada wa can caasim oo qataada uu ku cadfan yahay caasimka markaa wuxuu leeyahay moxamed bnu bakr albursaani unbaa caasim ku cadfay cid kale kumaynan cadfin ee maynan keenin meesha iyada lafteeda marka waa waa waa inkaar waa dacfi yani wuxuu rabaa ina wuxuu diidaya xamaad ibnu salama la gooni noqday sooma dhihin riwaayadan marka in la raacayay sheegay soo maaha caasim ibnu sulaymaan alaxwal inuu mutaabiciyey isaga waa diidaya moxamed ibnu bakaraa ku gafay buu rabaa inuu yidhaahdo caasim inuu meeshaan soo geliya mana ku jiraba sidiisa ayb qaala waalcamalu calaa hada alxadiidi cinda ahli lcilmi ahlucilmiga laakiin way ku camal falaan qala wqad ruwiya can bni cumara can الnabiy sal ll l slama qaal man malaka daa raxmin maxramin fahuwa xurun markii hore waxay ahayd min xadiidi samura hadda waa min xadiidi bni cumar kan shaahid ma noqon karaa marka ayb qaala rawaahu damrat bnu rabiica ayaa wariyey can sufyaana athawriy can cabdillaahi bni dinaar can bni cumara can الnabiy sal l slam wlaa yutaabacu damrat bnu rabiicata lama mutaabacaynin calaa hada alxadiid wahuwa xadiidu waana xadiid khaطa'un xadiid qalad ah weeyaan cinda ahli اlxadiid ayb cinda ahli اlxadiid waa iطlaaqay fiiri marka iskuma khilaafsana sida daahirkae muuqanaysa marka ayb nasaa-i wuxuu yihi xadiidu munkar imaamu lbayhaqina wuxuu yihi wahima fiihi damratu wاlmaxfuudu bhada اlisnaadi nahaa can bayci اlwalaa'i wa can hibatihi yacni sanadkan xadiidkiisa waa nahaa can bayci اlwalaa'i wahib wa hibatihi markaasu wuxuu ka dhigay man malaka daa daa raxmin maxramin marka sanadkii xadiid ouna lahayn ayuu geliyey waana ku gafay damra ayb meeshaas marka ibnu turkumani kitaabkiisa aljawhar الnaqiy fi raddi cala albayhaqiy turkumaaniga marka ibnu turkumaaniga waa xanafi muxadis buu ahaa bayhaqi buu badanaa daba joog joogaa marka isaga kitaabkaas buu baxi ku keenay wuxuu leeyahay baxdigiisa dhan marka la ysu geeyo damra waa hiqa waayo ka dhamaa uu ka dhamaala'yahay marka damra hiqanimadiisa layskuma haayo laakiin ibnu xajar muxuu yidhi hiqatun yahimu qaliilan hiqatun yahimu qaliilan waa hiqa mararka wax yar ayuu wahmiyaa qofka hiqada ma gefana lama dhihin weligeed nacam meeqa hiqa ah oo haddana wahmi iyo khada ku dhacaa jiraan walidaalika marka sheekh alalbani iyo shucayb arnaa-uud iyo dad badan marka warkaas jawaaru naqigay keenayaan ibnu turkumani kaanahu marka way sallimayaan binaan calaa dalikana xadiidka waa ku aqbalayaan laakiin waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid a jawhar unaqiga wuxuu keenay ibnu turkumaniga imaam axmed ayaa ninkan tawfiiqiyey buu yidhi haddana maca dalika waxaa jiro imaamu axmed xadiidkan markii la weydiiyey qalad inuu yahay buu xukmiyey waa daciifiye xadiidkan xadiidkan ibnu cumar oo damra wou daciifiyey ma sheegi ma sheegin marka kaas ayb keliya wuxuu sheegay damra inuu yahay hiqa damrat bnu rabiica ee hiqa isagoo abaadana khata ka dhici karaa xadiidku uu qalad noqon karaa walidaalika culimadii hore xadiidkan qaladay ku xukmiyeen oo yacni way cileeyeen walida tasxiixiisana waxaa laga soo raraa muta-akhiriinta xaakim inta ugu weyn yahaa laga soo raraa inta kale waa ka dambeeyaan a'imadii cilalkana imaam axmed cali bn lmadini bukhaari tirmidi nasaa-i cilay ku sheegayaan xadiidka falqowlu qowluhum marka si fiicanna dadkan hadda muta-akhiriinta ama mucaasiriinta waxaa baxsiyey bashaar cawaad tirmidiga isaga dabcada uu taxqiijiyey xadiidkan si fiican uga hadlay ibnu xajar buluuqulmaraamka xadiidkan marku keenay waxa uu yidhi warajaxa jamcu min alxufaadi anahu mawquufun ayb ayb oo yacni markaa yani sidaas xufaad badan sidaas si ka duwan inay rajaxeen mawquuf inuu yahay oo mawquuf cala bni cumar qaala baabu maa jaa man zaraca fi ard marka haddii waalid farac iyo asal ayuu shaafici uqaybina haddii farac iyo asal uu soo milkiyo waa ku xoroobayaan waxaan farac iyo asal ahaynna ma ku xoroobayaan waa inuu isaga xoreeyaan qaala baabu maa jaa man zaraca fi ardi qowmi bigayri idnihim qolo dhulkood ninkii beerto iyagoon u idmin dad dhulkiis ayuu beertay mana aynan u idmin xukunku see noqona qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa shariikun shariiku bnu cabdillaahi الnaqaciy an abi isxaaq abi isxaaq الsabiici can caطaa can raafic bni khadiij ana nabiya sal l slama qaal man zaraca fi ardi qowmin qolo dhulkood qofkii beerto bigayri idnihim iyaga idinkooda la-aantiis falaysa lahu uma sugnaanin min azarci abuurkaas iyo waxaa beertaa ka baxaayo shay-un waxba uguma sugnaaninoo waxba kuma laha walahu nafaqatuhu wixii ka galay qarashkii ka galay baa loo celina ayuu leeyahay bas xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa qolo dhulkood ninkii beerto biduuni idnihim wax ku dhigo tacab ku dhigto ninkaasi zaracaasi iyo waxaasi dadka dhulka iskale baa qaadanayo wixii qarash ka galay ayayna u celinayaan nafaqadiisi ayb abuurkii iyo shaqadii uu ka qabtay iyo intaasay ayaa ayaa la siinayaa iskaga tag baa la leeyahay ayb qaala hada xadiidu xasanu gariib laa nacrifhu min xadiidi abi isxaaq ila min hada اlwجhi min xadiidi shariik bni cabdillaahi qaala wاlcamalu calى hada cinda bacdi ahli اlcilmi camalku waa sidan wahuwa qowl axmeda waisxaaq imaam axmed iyo isxaaq ayaa sidan qabaan jumhuurku sidan si ka duwan bay qabaan iyaga oo yacni qowluljumhuur waxa uu yahay ninkii dhul uuna lahayn beerto loona idmin laba unbuu samayn karaa waxaas inuu gurto ijaar inuu dhiibo dhulka naqsigii galayna inuu markaasi naqsigii dhulka galayna inuu kabo arshu naqsi ayuu bixinayaa ujrana waa dhiibayaa ayb sidaasuu marka ku qaadanayaa wixiisa haddii ninka iskale dhulka uunan sidaa rabinna ee waxaa u taalla marka iga fuqso beerahaaga yacni balkaaga ama geedkaaga iga fuji jumhuurku ay ku saas waxayna qabsanayaan xadiidka laysa licaraqin daalimin xaqun dhidid daalim dhidid yacnii qof wax dulminaya dhididkiis wax xurmaa ma leh xaqna ma leh ayb marka waxaa laleeyahay fuji geedahan meesha kala bax ama ujro isii naqsigiina ii kab ayb ayb qofkaana marka inuu iska fujiyo waa leeyahay marka oo sidaas uu yidhaahdo xadiidkan laakiin wuxuu dhahayaa qaasibka ninka wax booliyey zaraca iyo beerta isaga ma laha ninka dhulka iskale baa qaadanaya ninka dhulka iskalena waxaa laga rabaa nafaqadii ninkan ka gashay riwaaya imaam axmed isaga wuxuu leeyahay wuu kala saarayaa geedaha geed miroodka iyo zaraca isagu marka wuxuu leeyahay waxaani hadday galley iyo masage iyo wax lamida ugu yaalaan ee qofku wada waa sugi karaayo waqti dheer maaha ayaga inuu ama inuu yidhaaho war nafaqadii kaa gashay qaado iska tag ayb ama in la yidhaahdo war geedahan marka sidaas oo ujro uga qaato laakiin geedaha waaweyn oo kale waqtigooduna uu aada u dheer yahay ayna dhici karta marka wax badan inay ku dhumaan uu kala duwayaa isagana ayb oo kan zarciga ninka dhulka iskale sugo waa la dhihi karaa ujrana ka qaado dhulkaagii naqsigii galayna ka kabo laakiin geedaha hadday mar meesha uu ku beeray ee geed miroodkan weligiisu ku oollaa meesha ma la dhihi kara iska sug oo geedka wax hal mar la gooyinaayo maaha maa mar walba miro unbau dhalaya ee marka geedoo kale uu yahay geedahaga fuqsaa la leeyahay waa dhihi karaa anigu ninkaan ma rabo dhulkii uga haystaa geedahan ha iga fujiyo ha iga bixiyo meeshuu la aadayo isagay jirtaa marka laysa licaraqin daalimin xaqun midaanna wuxuu ku dabaqay marka zaraca imaam axmed marka warkiisa haddii la fiiriya fiihi icmaalu daliileyn labada xadiis in lagu dhaqmo ayaa ku sugan qala wasaltu mxamed bna ismaaciil can hada alxadiid faqaala huwa xadiidu xasan wa qaala wuxuu yihi laa acrifhu ma garanayo min xadiidi abi isxaaq ila min riwaayati shariik maahane ayb khaaabi marka isaga macaalimu sunanka wuxuu soo guuriyey bukhaari xadiidkan inuu daciifiyey halkaana waxaa ku taal xadiidu xasan ayb waxaa laga yaabaa marka warkan dambe maadaama shariik inuu la tafaruday oo sheegay shariikna uu yahay xifdigiisa wax ku jiro sayulxifdi uu yahay dacfigu meeshaasuu ka fahmay laakiin dariiqan can abi isxaaq xadiidka isagoo ka imaanayo shariik unbaa wariyey laakiin can gayri abi isxaaq ayuu xadiidka marka xasan ku noqona ilaa isaga warkan dambe ma og tahay laa acrifuhu min xadiidi abi isxaaq waa qeyday tafarud oo qeyd ah fardiga laba u kala baxaayo nisbi iyo iyo iyo mutlaq fardigii nisbiga wax ka mida waa kan oo xadiidkan oo min xadiidi abi isxaaq ah shariik keliya wariyey waa warka bukhaari taxsiinkiisuna wuxuu ka imaanayaa dariiqan ciladaas ha yeesho laakiin duruq kale oo min gayri abi isxaaq uu ka soo arooray kuwaasaa marka xasan uu ku noqonaa xadiidka ayb walidalika ibnu xajar ayb buluqulmaraamka meeshan wuxuu yidhi wayuqaalu ina albukhaariya dacafahu wayuqaalu waxaa la leeyahay ina albukhaariya dacafahu marka tadciifka waxa dhahaya waa khaaabi fii macaalim sunan waxa uu u cuskadayna waa kan taxsiinka tirmidina waa kanan ayb isaga marka waa soo gaagaabinaya ibnu xajar buluuqa mukhtasar kitaab ou soo gaagaabiyey waay ayb laakiin macaanidiisa waa ballaaran tahay qaala mxamadu waxadaanaa macqil bnu maliki اlbasriyu macqil bnu malik albasri huwa maqbulu rawaa lahu الbخاaرiي في جزء القراءة والتrمidiي qال xdثnaa cqبة بن الأصم a ii qoran cqبة بن الأصم oo qoran muxuu ku dhigade bin mau geliyeyna cqبة بن الأصم qof la yihaha ma lasoo helayo waxay tahay cqبة بن عabdاللaahi الأصم cqبة بن عabdاللaahi الأصم huوa ضaعيif عن cطاء can raafic bni khadiij can الnabiy sal ll ly slama naxwahu ayb ayb kii horeu marka ku xoojiyey waa kan dariiq kale dariiqan marka shariik kuma jiro laakiin cuqbat bnu lasam oo daciifa baa ku jiro mutaabaca waa iska aqbalaa marka qaala baabu ma jaءa fi الnuxli wالtaswiyaةi bayna اlwalad baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaa-a ku yimid fi nnuxli hibada iyo wataswiyati ekayn bayna alwaladi ilmaha in loo ekeeyo waxsiinta ayb qaala xadahanaa nasr bnu caliyin wasaciid bnu cabdiraxmaan almaqsuumiyu almacnaa waaxidu qaala xadahanaa sufyaan can الzuhriyi can xumayd bni cabdiraxmaan wa can moxamed bni nucmaan bni bashiir yuxadihaani can الnucmaan bni bashiir ana abaahu aabbihi naxala ibnan lahu wiil ou dhalay ayuu hibo siiyey ghulaaman buu u hibeeyey addoon wiilkaana waa nucmaan laftiisa faata nabiya sal ll ly slama nebigu u yimid yushhiduhu isagoo markhaati gelinayo sababta uu nebiga ugu yimidna waxay ahayd wiilka hooyadiis baa waxay tihi haddaad run ay kaa tahay ood addoon wiilkan siisay kacoon nebiga markhaati geli iyada marka waxay rabtay sida sidii uu u heli lahaa wiilkeeda marka addoonkaas inuu helo oo ay dhab odaga ka noqoto ayay rabtay markaasay tiri ordoo nebiga usoo sheeg da wuxuu nebiga u sheegayna kama laa mad ma waxay islahayd marka ma ka laabanaya ayb fa qaala wuxuu yidhi nebiga akulla waladika qad naxaltahu ilmahaaga dhammaantood ma siisay midla maa naxalta haadaa kan wixii aada siisay oo kale qaala laa buu yidhi maya qaala wuxuu yidhi fardudhu celi marka ma siisay maya qaala fardudhu celi marka wixii marka ay raadinaysay waxbadsigii ay u raadinaysay eber waxbay ku weysay banaan ayib qaala fardudhu celi buu yidhi marka nabiga sal ll ly slam celidaani marka amar waajib a miya mase waa amar amru istixbaab culimada marka waa isku khilaafeen ahlu cilmiga ee qaar badan waxay leeyihin amarkaani waa amru istixbaab maaha amru wujuub walidaalika haddii uunan samaynin ee uu ilmaha u kala badiyo qaarna haddii wax siiyo kuwana uunan siinin wax waa lagu milkin karaa noocaas ninkii wax loo hibeeyey sidaa hadduu wax ku qaato waa ku milkina shaygaana marka waxaa weeyaan shay oo laga fiican yahay laakiin milkigu waa ku ansaxaa ayb ahlucilmiga qaar kalena waxay leeyiin maya waa waajib arrintaan haddii uu siiyana sidaa waxba kuma milkinaayo waana in laga celiyaa ayb waxayna soo qabsanayaan iyaga amarku inuu yahay amru wujuub nabigu sal lla ly slam wuxuu yii idha wuxuu leeyahay inii laa ashhadu calaa jawrin anigu jawr kama markhaati kaco yidhi nebiga ee jawr marka waa dembi maahan yacni wax iska maahan oo jawrku waa dembi qoladan kalena waxay deliishanayaan marka irjichu u laabo waxaagii dib usoo cesho dib usoo cesho waxaa laga fahmaa bay dhaheen in la milkiyeyba shayga haddaanba milki la milkinin oo milki uusan ku dhaceen soo celi maba timaadeenay leeyihin iyo qowluhu nebiga uu yidhi idhab tag fa ashhidhu hayrii heyrkay markhaati gasho heyr in la markhaati geliya maa bannaanay dhaheen marka haddaynan bannaanayn nebigu ma dhaheen sidaas laakiin ashhidhu calaa gayrihi tahdiid baa ku jira amar oo tahdiid ku jiro waay war orodoo kac aniga ha igala tag waxaan keyrkay la aad waa la aadi kartaa ma laga fahmayo marka ayb aduu baqawi baa marka aada u sharsharxay marka tafsiil iyo waxna ka ah qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad ruwiya min gayri wajhin can الnucman bni bashiir qaala wاlcamalu calى hada cinda bacdi ahli اlcilmi yastaxibuuna waxay sunaynayaan ataswiyata bayna اlwalad ilmaha in la ekeeyo xataa qaala bacduhum oo wax loo e oo laysla simo xataa qaala bacduhum yusawii bayna waladihi xataa fi lqublati ilmaha dhunkashadooda xataa waa inuu ku simo wa qaala bacduhum yusawii bayna waladihi waa simayaa fi nuxli waalcatiyati hibada aldakaru wاlunhaa gabadha iyo wiilku waa sima sawaaun wahuwa qowlu sufyaan aلthawriy wa qaala bacduhum ataswiyatu bayna اlwalad an yucda adakaru in la siiyo waa midla xadi اlunhayeyn midla qismati اlmiiraah dhaxalka qeybtiisoo kale wahuwa qowlu axmeda wa isxaaq qoladan ayagana waxay leeyihiin sida dhaxalkoo kale lidakari mithlu xadi lunhayeyn ayb haddana laakiin mararka qaar ilmaha qaarkood in wax la siiyo hadday keenayso baahi iyaga qaarkood ku jirto kuwo kalena aan ku jirin meesha taasi ma taalaad marka maalan mid baaba waa jiis wuxuu u baahan yahay marka wax lagu caawiyo u baahan yahay ee haddii marka isaga loo soo gado wixii jiiskaas lagu caawinayo kuwa kale in loo gadaa maahan marka leanna ninkaani waxaan loo gaday naqsi ku jira dartiisaa loogu gaday baahiba u qaba ilmihii mid kamida xaasuu leeyahay kuwa kalena waxba xaasasa male haddii xoogaa loo badiyo oo war adiga horad xaaskaaga ku dabaro inta kalena intaas hala siiyo ninaan waxba ka dhicin ma la dhihi karan xaaje iyo baahi hadday jirto waa loogu kala badi karaan waana sida imaam axmed uu leeyahay qaala baabu maa jaa-a fi shufcati shufcada wixii ku yimid ayuu u baab yahay ayb ashufca min ashafci bay ka timid asalkuna waxay tahay qofka waa tamalluq qahri ah qofka haddii la yiraahdo laba nin markay shirko yihiin ay dhul shirko ku yihiin xuduudna aynan u kala soocnayn oo dhulku mushaac uu iska yahay mid uu rabo inuu qeybtiisa gado waa inuu ninka kale u sheegaa war waa gadaa qeybtayda ma iga gadane haddii uu idmo ama uu yidhaahdo makaa gadanaya ciddaa doonto ka gado waa nin kale waa ka gadan karaa haddii uunan idmin ama uunan u sheeginba nin kaleu ka gatay kii marka subaxii dambe nin baa u yimid meesha markaasuu yidhi dhulkaanan kula leeyahay see iila leedahay ninkaasa iga gatay qeybtiisa ninkaani hore wuxuu xaq u leeyahay inuu lacagtiisii u celiya meequu kaaga gaday intaas qaado orad bax waana qasab waa tamallug oo qahri ah xoog baa looga milkina ayib mid waa taas marka haddii meesha uu soo geliyey naag oo kalena oo uu meher uga dhigay naag wuu guursaday markaasuu yidhi dhulkii aan meeshaas ku leeyahay ayaan meher kaaga dhigay meeshii naagaa soo gashay soo maha jaa dhulkii naagtiyaa milkisay ninkii hore shariigii qadiimka ahaa muxuu uga milkinaa marka naagta maxaa loo celina mahrulmithli baa loo celinaa iyadoo kale inta lagu guursan karaa la siinaa iyadoo kale hooyadeed walaa walaalaheed abareeryaalkeed meeqaa lagu guursan jiray intaas intaasay qaadanay ama dhulku ha ka qaalisanaado ama ha ka yaraado wax la ictibaarinaa taas male lianna beecaani wuxuu ku dhacay muqaabil budci ninkan dhulkan wuxuu ku gaday uu ku gatay budci budci see loo qiimeynaa marka waa in mahrulmithli un lagu qiimeeyo ee adiga ma ma dhehaysid dhulkan meequu joogaa hadda ilaa wa ilaa intaas io celi naagtu ma dhehayso leanna iyada dhulkan waa lagu mehersaday meherkeedii intaas maba ahayn ba ay sheegaysa ayb qaala wafi marka wuxuu leeyahy xadaanaa caliy bnu xujrin qaala akhbaranaa ismaaciil bnu culaya can saciidi can qataadata can اlxasan can samurata qaal qaala rasuulu llahi sal l slam jaaru daari axaqu biddaar jaaru daari daarta ninka deriska la ah ayaa xaqu ku xaqnimo badan bidaari daartaasaa ku xaqnimo badan marka jaaru daar jaar maxaa laga wadaa xadiidkan marka jaar bimacnaa shariik waay luqada carabiga shariiku deris waa yahay dabcan hadda lagama wado laba qofoo deris uun ah meeshaa marka xanafiyada waxay leeyihiin shufcadu shirkad keliya khaas kuma aha xataa haddaad gurigaaga gadaysid deriska haddaadan u sheegin eed nin ka gado derisku wuxuu xaq u leeyahy inuu lacagtii u celiya iska tag dhaho laakiin xadiidkii kale jaabir muxuu dhahayay had idaa hadday xuduuddii dhacdo idaa waqacat alxuduudu wasurifat iduruq jidadka haddii la kala leexiyo xuduuddii lakala qor la kala xariiqdo nin walba albaabkiisa baxsado falaa shufcata shufca ma jirta markaasna ayb walidaalika si labadaa xadiid loo jamciyo jaarka meeshan waxaa laga wadaa shirkada ninka la-ah shariiguna jaar waa yahay dabcan oo ninka hadii shirkad kulaa deriskaaga waa yahay ayb ibn اlqayim marka baxi buu leeyahay tahdiibu sunanka isaga laftiisa xoogaha uu soo dhadhaweynayo ashufcatu biljiwaar inay iska banaan inay macquul tahay ayuu keenay ayb qaala wfi اlbaabi can الshariid وabi raafici وanas qaala xadiidu samurata xadiidu xasn صaxiix qala warawaa ciisa bnu yunus can saciid bni abi caruubata can qataadata can anasi can الnabiy sal ه slam milahu qala waruwiya can saciid bni abi caruubata can qataadata can ilxasan can samurata can الnabiy sal l slam marka tii hore ad anas uu keenay can qataadata can anas qaala wasaxiixu cinda ahli اlcilmi xadiidu اlxasan can samura walaa nacrifu xadiida qataadata can anas ila min xadiidi ciisa bni yunus un baan ku ognahay waxadiidu cabdillahi bni cabdiraxmaan aلطaa'ifiyi can camr bni shariid ki uu dhahay o fi lbaabi can shariidkii wa can abihi can الnabiy sal ll slam fi hada اlbaabi huwa xadiidu xasan xadiidkan oo shariid waa xadiid xasan qaala warawaa ibrahim bnu maysarata can cmr bni shariid can abi raafic can الnabiy sal ll slam qaala samictu muxamada yaquul kila اlxadiiثayn cindii صaxiixun labada xadiid ba agteeda waa صaxiix qaala baabu maa jaa fi shufcati lilgaa'ibi shufcada qofka maqan u sugnaatay qofka isagoo maqan say noqonaya shufcadiisa ninkii shirkada kula aabaaba maqanba ma joogo qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa khaalid bnu cabdillaahi alwaasitiyu wahuwa طaxaan can cabdilmalik bni abi sulaymaan can caطaa can jaabirin cabdilmalik bni abi sulaymaan huwa alcarzamiyu saduuq lahu awhaam can caطaa can jaabirin qaala qaala rasuulu lahi sal l slam aljaaru deriska xaqu isaga ku xaqnimo badan bishufcatihi shufcadiisa yuntadaru bihi waa la sugayaa wain kaana qaa'iban mid maqanba ha ahaado idaa kaana ariiquhumaa waaxidan jidkoodu hadduu hal yahay hal wada hadday leeyihiin ibnu xajar buluqulmaraamka wuxuu yihi rawaahu axmedu wاlarbacatu warijaaluhu hiqaat xadiidkan qala hada xadiidu xasanu gariib walaa naclamu axada rawaa hada alxadiida ayra gayra cabdilmalik bni abi sulaymaan can caطaa can jaabir waqad takalama shucbatu fii cabdilmalik bni abi sulaymaan buu ka hadlay min ajli hada alxadiid ayuu uga hadlay wacabdulmalik huwa hiqat ma'muun cinda ahli اlxadiid ninkan laakiin waa hiqo laa naclamu axada takalama fiihi gayra shucba shucba mooyaane cid kaloo ka hadashay ma ogin min ajli hada alxadiid buu isagana uga hadlay waqad rawaa wakiicu can shucbata can cabdilmalik hada alxadiida waruwiya can ibn اlmubaarak can sufyaan aلthawriy qaala cabdulmalik bnu abi sulaymaan miisaanun cabdulmalik bni abi sulaymaan isagaaba miisaan ah isaga in la miisaamo iska daaya isagaaba miisaan ah waa taskiye waay marka tacdiil yacni fi lcilmi cilmiga isagaa miisaan ku ah qala wاlcamalu calى hada اlxadiidi cinda ahli اlcilmi ana الrajula qofka axaqu bishufcatihi wain kaana qaa'iban shufcadiisa isagaa ku xaqle haba maqnaado faidaa qadima hadduu soo galo falahu shufcatu buu leeyahay wain tadaawala dalika ha dheeraata haddii la yani ninkii qeybtii uu dhulka ku lahaa ninkii uu shirkada la ahaa baa iska gaday dhulkii qeybtiisa waana maqan yahay kan lama ogeysiinin markii uu yimaado sanawaadba ha ka soo wareegtee ninkii intuu u tiriya lacagtiiba uu iga tag dhahay wain tadaawala dalika ha dheeraata haddii la doono baabu maa jaa idaa xuddat اlxuduudu wawaqacat الsihaamu falaa shufcata wixii ku yimid xuduuddu haddii la xadeeyo sihaamtiina ay dhacdo shufca ma jirto dadku hadday waxoodii kala qaybsadaan dhulkii mushaac ahaa waaba la kala qaybsaday nin walba xuduuduu samaystay shufca ma jirto marka nin walbaa ninkau doonuu ka gada karaa ayb xanafiyada laakiin iyagu waxay leeyihin derisnimada deriskaa ku xaq ibnulqayimna wuxuu leeyahay cillada shufcada loo jideeyeyba deriska xataa waa laga heli karaa leanna cillada waxay tahay qofkaani ninkan kale shirkadda uu leeyahay inu isku dhibtoonin ee deriska laftiisa ninka aad deriska la noqonayso muhiim uu kuu yahay adiga ninka aad deriska la noqonaysid muhiim ayuu kuu yahay ayb maadaama uu muhiim kuu yahay de ninkaa deriska kula-a markuu dhulkiisa gadayay inuu adiga kuu sheegaa fiican ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad rawaahu bacduhm mursala can abi salamata can الnabiy sal ه l slam qala wاlcamalu calى hada cinda bacdi ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal ه l slam minhm cumar bn الkhaطaab cuثman bn cafan wabihi yaqulu bacdu fuqahaءi الtaabiciin mihlu cumara bni cabdاlcaziz wagayrih whuwa qowlu ahli اlmadinati minhum yaxya bnu saciidi اlanصariي warabiicatu bn abi cabdالraxman wmalik bnu anas wabihi yaqulu shaaficiyu waaxmedu waisxaaqu laa yarawna shufcata ma arkaan shufca ilaa lilkhaliiqi ninka ay wax iskugu darsan yihiin maahane walaa yarawna liljaari deriska uma arkaan shufcatan wax shufca idaa lam yakun khaliiqan hadduunan ahayn deris adiga wax iskula keen jiraan ayb wqala bacdu ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal ه l slam wagayrihim ashufcatu liljaar wاxtajuu bاlxadiidi اlmarfuuc ayay xujeeyeen can الnabiy sal ه slama qaal jaaru daari axaqu bاddaar waqaala aljaaru deriska axaqu ku xaqnimo badan bisaqabihi yani bisababi jiwaarihi waa inuu kugu dhegan yahay darteed wahuwa qowl الthawriy wbn اlmubaarak waahli اlkuufa haddii marka qaali ou xukumo madhabkan xanafiyada oo sidaa wax lagu milkiyo ee qaadi dambe uu yimaado oo madhabtan hore oo reer madiine iyo shaafici qabaan qaadi markaa wax ku xukumaya hadduu yimaado xukunkii hore ma la burina ma la burinayo sax waaye ijtihaad ijtihaad laguma burin karo qaadiga xukunkiisa waxaa la burin karaa haddii uu khilaafo idaa khaalafa nasan yani aayad qur-aan dalaaladeedu ay waadix tahay xadiid saxiixa ijmaac qiyaas jeli ah haddii uu khilaafo waa la burina xukunka hore inta naqdi lagu sameeya mid kale la keena laakiin mas'alo ijtihaad oo laysku khilaafsan yahay maya ayb baabun qala alimaam abu ciisa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan tarjamada marka sidaas waay madbuucu wuxuu dhigayaa baabu maa jaa ana shariika shafiicun laakiin nusaqa makhduudaadka baab bisay dhigayaan qala xadaanaa yuusuf bnu ciisa wahuwa الzuhriyu abu yacquub almarwasiyu qala xadaana alfadl bnu muusa wahuwa sinaaniyu can abi xamzata الsukariy moxamed bnu maymuun can cabdilcaziiz bni rufayc can ibni abi mulaykata can ibni cabaasin qaal qaala rasuulu llahi sal l slam ashariiku shafiicun ninka shirkada qofka la-a waa shafiic ayb waa mid wax shufcaysanaya wey washufcatu fii kuli shayin shufcaduna shay kastay ku jirtaa fii kulli shayin marka manquulaad iyo caqaar intaba waa soo gelaya cumuumka xadiidkan marka la fiiriyo laakiin axaadiidta gabal baa marka waxay tilmaamay maadaama la yidhi idaa waqacat اlxuduudu wasurifat duruq iyo waxaa laga fahmaa shufcadu inay khaas ku tahay wixii maguurto ah qaala hada xadiidu laa nacrifhu midla hada ila min xadiidi abi xamsata asukariy wqad rawaa غayru waaxidi hada اlxadiiث can cabdالcaزiiz bn rufeyc can bni abi mulaykata can الnabiy sal ll l slam mursala wahada asax mursalnimadaana asaxnimo badan qala xadaanaa hanaadu qala xadaanaa abu bakr bnu cayaash can cabdالcaزiiz bni rufeyc can bni abi mulaykata can الnabiy sal ll l slam mursalkii waa kan marka naxwahu bimacnaahu walaysa fiihi can bni cabaas kuma jirto qaala wahakada rawaa غayru waaxidi sidaa buu wariyey can cabdilcaziiz bni rufeyc midla hada laysa fiihi can ibni cabaas wahada asaxu min xadiidi abi xamsata wa abu xamsata hiqat yumkinu an yakuna alkhaطأu min abi xamsa inuu xaggiisa ka yimidna waa laga yaabaa khaa daara qudni sunanka wuxuu ku leeyahay markuu xadiidkan isagoo mawsuula keenay min ariiqi abi xamsa khalafahu shucbat waisraa-iil wacamru bnu abi qays waabuu bakr bnu cayaash riwaayada abu bakr waa kan tirmidi baa keenay afaruu khilaafa marka farawowhu can cabdilcaziiz bni rufeyc can ibni abi mulaykata mursalan wahuwa sawaabu wawahima abu xamsata fii isnaadihi marka ixtimaalka oo halkan geliyey tirmidi waa jismiyey daara qutni cilalka marka waa sidaan qala xadaanaa hanaadu qala xadaanaa abulaxwas can cabdilcaزiiz bni rufeyc can ibni abi mulaykata can الnabiy sal ll slama naxwa xadiidi abi bakr bni cayaash oo waa la mutaabiciyey marka soo ma arkeysa abulaxwas wuxuu mutaabiceeyey abu bakr bnu cayaash labadaa riwaaye marka waa keenay tirmidi camr bnu abi qays iyo shucba iyo israa-iilna waa jiraan waqaala bacdu ahli اlcilmi ashufcatu fii kuli shayin caqaar keliya kuma gaar ah ma guurtee shay kasta shufcadu waa gashaa waalqowl اlأwalu asaxu laakiin qowlka hore yaa asaxnimo badan oo ah inay markaa shay kasta inaynan gelin oo ay gasho keliya waxay ma guurto ah ya kor u qaad ya nooma taal madbuuca waxaa ku taalo yumkinu an yakuna alkhaطأu min gayri abi xamza min gayri u dhigaana min غayri abi xamza ma min abi xamza min abi xamza waay heyrka maaha waa min abi xamza heyrka waa qalad khata waay heyrka sax maaha kutubta marka cinaayo in la siiyo dabcaad kala duwan iyo taxqiiqaadkooda iyo maqduud fargurigoodii hore in cinaayo la siiyo tan oo kale a kamida hadda qofaa waxuu soo guurinaa min hayri hadhow uu soo guurinaa tirmidi u kasoo guurinaa mana aha min hayri waa min abi xamsa laba kala gedisan marka waxa wax laga soo guurinaayo waa in layska daqiiqiyo kutubta oo kitaabba kitaabka uu ka dabca saxsan yahay ardaygu inuu ka warqabo dad waxaa arkay dhahaaye madbuucaadka waxaan laga sheekaynaya dabca fulaan iyo dabca fulaan maxaa macno oo ku jira kuleeyahay macno mau garana marka ayb qof aan macno cilmi fahmaynin w ayb warkan kalena ma qoraayo adigu kuu qoraa warkaan ay sheegayo ke ha cafan kaas ma soo akrininba me aniga anaa ka boodi cafan wa qaala akharu ahli اlcilmi inamaa takunu shufcatu shufcadu waxay ahaanaysaa fi اduuri wاlaraضiin daaraha iyo dhulalka walam yarow maynan arkin ashufcata fi kuli shay maynan u arkin waqaala bacdu ahli اlcilmi ashufcatu fi kuli shay wاlqowl اlأwl asaxu barak la fikum hada akhiruh wallah aclam wslى اllah wslama lى nabiyina mxamed